cabdulqaadir warsame oo ah soomaalida maraykanka kuna dhaqan gobolka minnesota ayaa shalay xisbiga dimuqraadiga ee gobolkaasi ugu sharaxay inuu noqdo qofka u tartamaya doorashooyinka golaha deegaanka ee magaalada minneaboles cabdi warsame waxa uu noqonayaa qofkii soomaaliya u horreeyey ee loo sharaxo inuu xilkaasi u tartamo khadka telefoonkaee magaalada minneaboles ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyey sida uu xulistiisu ay ku timid sidaa la socotina waxaan ahay musharax golaha deegaanka magaalada minneapolis golaha deegaanka magaalada minneapolis oo ah hay-adda ugu awooda badan magaalada aan deganahay golaha magaalada minneapolis waxay ka kooban yihiin saddex iyo toban qof oo laga soo doorto saddex iyo tobanka waar ay magaalada ka tirsan tahay marka horta wakti dheer baan ku jirnay halgankan waxaana ka bilownay dib uqaabeynta magaalada minneapolis sanadka markay ahayd labadii two thousand and twelvekii taasoo aan aan fursad noo siisay inaan abuurno xaafad ama ward ama degmo oo ay boqol kiiba afartan iyo saddex dadka degan ay yihiin east african gaar ahaan qowmiyadda soomaalida markii laabkii la sameeyey anigu waxaan isku soo sharaxay inaan musharax noqdo anoo rabay inaan u tartamo xisbiga democratic ama xisbiga madaxweyne barack obama oo gobolkeena loo yaqaana d f l xisbigaas weligood qof soomaali ah maysa indoos garayn ama musharax maysa ka dhihin tartanka musharaxnimada xisbigana wuxuu ahaa tartan aada u dheer talaadadii bishaan markay ahayd abriil lix iyo tobankii ayaan waxaa galnay doorashadii la dhihi jiray cookaska doorashadaas cookaska ahayd oo ah doorasho dadku ay soo baxaan ee ergooyin noqdaan xaafadda lixaad ama degmada lixaad ama ward six oo ah degmada aan u tartamayo waxaa loo qeybinayay saddex boqol iyo siddeetan iyo lix ergooyin saddex boqol iyo sideetan lix ergooyinkaas doorashadaas fursad waxaan u helnay in annaka dadkeenu ama taageerayaasheenu ay noqdaan saddex boqol iyo soddon conventionka ama shirka ay ergooyinka isku yimaadaan oo ansixiyaan qofka musharaxa noqonayan wuxuu dhacday waxay dhacday maantay way ahayd labaatan iyo toddobada bisha abriil subaxdii bay bilaabatay ergooyinkana baa meesha laisku keenay codayn dheer baa ka dhacday meesha codkiina anag anakaan helnay marka waxaad waxaad codka ka heshay nin muddo dheer soo ahaa xubintii golaha deegaanka ee magaalada minneabolis master liligram oo aadna looga yaqaano dareen noocay ay ku siinaysaa in nin muddo ku soo jiray xisbigu uu adiga kaa doorto maxaad ku mutaysatay baad isleedahay
horta allah weyn qofkii aaminaan awood leh anigu talada allah subxana wa tacaala saartay iyo dadaal aada u dheer aniga iyo kooxdeenna iyo iyo dadka asxaabteena taageersan oo aada iyo aada u shaqeeyey horta abaabulku uma sahlanayn dad fara badan baa ka qayb qaatay xaafadaha dhan degmooyinka soomaali iyo iyo oromo iyo dadka kaleba wayna taageereen gaar ahaan waxaad arkaysaa xildhibaanada la dhaho philis khan oo ah xildhibaanad maraykan ah ahne xildhibaanadii ugu taariikhda dheereed gobolka minnesota dadka ugu taarikhda dheer gobolka minnesota anigay ay ansixisay oo anigay waxay anigay maxaa la i dooratay oo ay taageertay marka taas baa ku tusinayso inaa horta halgankeena waa halgan aada u dheer halgan ku salaysnaa aqoon iyo karti taas aana fursad noo siisay inaan robert lilligan qarayno oo ergooyinkii boqol iyo sagaashan ana ku aqaadan asna uu helo boqol iyo toban wax ka yar waan gartay ugu dambayntii tartan baad geli doontaa tartankii lagu kala baxayey liligram waxa uu sheegay inuuna ka baxaynin oo sidii maadaamaan isaga la indhoors garaynin amaba xisbigu uu dooran inuu gaar u tartami doono dad kale oon xisbigiina ahayn baa tartami doona xisbiga republikaanka raje intee leeg baad ka qabta inaad ku guulaysatid kursiga golaha deegaanka minneapolis walaal horta rajadeennu haddeer aada iyo aada bay u sarreysaa haddaa la soo haddaa taariikhda magaalada minneapolis aad garatid horta xisbiga d s lka ama xisbiga demoqraatiga ayakaa magaaladan maamulo ma garata marka haddii xisbiga d f lka endorsementkood aa haysatid waa wax weyn saameyn weynayna ku yeelanaysaa doorashada soo socoto annagkuna waxaan haysanaa taageerada shacabkeena shacabka east africaanka soomaalida iyo oromada iyo taageeranimada taageer taageerayaasha dhalinyarada degan xaafadda lixaad oo hataa cadaan iyo madowda ah marka fursad fiican baan haysanaa rajadeena waa fiican tahay laakiin taas maahan in lasdhigo oo waxa weeye doorasho adag baa soo socoto waa inaan hawsha laba kaclaynaa oo aada iyo aad maarata usii dadaalnaa oo dadkeena aan soo saarnaa marnaa sida doorashada u dhacayso meelahay ka dhacayso iyo muhiimadda doorashada golaha deegaanka ee leedahay haddaad la socotid magaalada minneapolis budgetkeedu waa hal bilyan iyo laba boqol oo milyan oo dollar golaha deegaanka ayaana lacagtaas qaybiso golaha deegaanka ayaa xukuma boliiska magaalada iskuullada magaalada guryaha ay dadkeenu degayin public housingka ah waxaasna waxay hoos imaadaa golaha deegaanka marka in la helo qof east africaan ah oo hawshaan kasoo bixi karo kursigaan ku fadhiisan karo waa wax aada weyn rajadeenna waa fiican tahay aniguna kalsooni baan ku qabaa in insha allah hadduu ilahayna gaarsiiyo inaan november ku hayi doono doorashada
kaasi waxa waa cabdiqaadir warsame oo ah soomaalida maraykanka kuna sugan gobolka minnesota iguna warramayay khadka telefoonka ee magaalada minneabolis uu ku guulaystay doorashada xisbiga dimuqraadiga inuu u tartamo golaha deegaanka ee magaalada minneabolis